askartan oo ay tiradoodu ahayd labo islamarkaana si gaar ah kaga tirsanaa ciidanka gorgor ee uu turkigu tababaray ayaa waxa ay isku soo dhiibeen wilaayada islaamiga ah ee hiiraan labada askari ayaa lagu kala magacaabaa cabdifataax maxamed axmed iyo yuusuf axmed cabdi iyagoona in muddo ah ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalka cabdifataax maxamed axmed ayaa ugu horreyn ka warbixinaya qaabka uu ugu biiray ciidamada dowladda federaalka isagoo sidoo kale ka hadlay fasaadka iyo diinxumada ka dhex jirta ciidanka uu ka soo tegay cabdifataax maxamed axmed waxaan ka imid degmada xarar dheere ee mudug waxaan ahaa ciidanka militariga ee ururka gorgor ee ururka saddexaad horinta koowaad ee taliyo u yahay weedow magaalada beledweyneaan ka qortay waana laka qaaday beledweyne anagoo oo konton ah xamaraana la geeyey xamara ciid ah ku dhamaysana xero turki soomaa ku dhamaysana tababarkii shan boqolaa gaaraynay shantii boqol buubuuxisna waa ahayna kadib waana laka waday waxaana tababaray ajaanib iyo soomaali turki xerada waxaa joogay dumar oo madaxa u bannaan yahay oo adiga lagu dhahaa waa islaam haddana aan ka muuqan dumarkaasa arka wax iigu yaabad yuusuf axmed oo ah askariga labaad ee isu soo dhiibay ayaa waxa uu dhankiisa sheegay inuu ka badbaaday dagaaladii ugu dambeeyey ee ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo kuwa dowladda federaalka ku dhex maray deegaanka aboorey ee gobolka hiiraan magacayga waa yuusuf axmed cabdi ka tirsanaayo ciidanka dowladda qeybta gorgor tababar kusoo qaatay beledweyne ilaa imid kale oo aqoon kororsi ah turkiga ah intaas maan wariyaada iyo intaan soo shaqaynay waa un shaqooyinka hadda uu ciidankaas ashaaya waa un dagaalka hadda oo al-shabaab ay isku jiraan dagaaladii hadda aan galay waa saas dagaal kiisa ma dhihi kara waxyaalo iska kooban sida hadda mid aan soona awooriyey falkaas falkii intaas aan soo jiray oo ridida inaan banaanka ah banaanka mar waxaan leeyahay kuli qof kasta inuu dantiisa fiirsada dantiisa isku geen maslaxadiisa ogaada fursadahana iska faa'iidaysta askarta ka soo goosanaysa dowladda federaalka islamarkaana imaanaya goobaha lagu maamulo shareecada islaamka ayaa maalmihii lasoo dhaafay isa soo tarayay shalay uun ayay ahayd mar askari ka mid ah uu isku soo dhiibay maamulka degmada kurtunwaarey wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose isu soo dhiibista askartan ayaa imaanaysa xilli khilaafaad iyo kala shaki weyn uu ka dhex jiro gudaha dowladda federaalka iyadoo heerkii ugu xumaa uu marayo waxaana sii kordhaya is-aaminaad darada madaxda dowladda federaalka iyo ciidamadeeda arrintaas oo ugu wacan baa la leeyahay dhaqaale xumida ay la daaladhacayso dowladda federaalk ee uu hogaamiyo xasan sheekh maxamuud